waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali kow qayb firfircoon ka qaado noloshooda waxa ay jecel yihiin kala qayb qaado inaad wakhti wada qaadataan qoys ahaan waa lagama maarmaan sida inaad cunto wada cuntaan oo miiska wada fadhiisataan labo dhegayso ilmahaaga ku dhiirageli inay dareemaan kalsooni ay dhibaatada haysataa kuugu sheegi karaan ka qaybgeli go'aamada reerka si aad ugu muujiso in aragtidooda la qiimaynayo saddex adigu noqo qof lagu daydo waa lagama maarmaan inaadan dhayalsan saamaynta habdhaqankaagu ku leeyahay carruurtaada gaar ahaan markay noqoto balwadda sida tubaakada ama sigaarka shiishada iyo qamriga iyo wixii la mida afar runta u sheeg marna been haw sheegin waa macquul inaadan waxba ka aqoon maandooriyayaasha marka haddii si daacad ah oo cad aad ugu sheegto meesha aad ka taagan tahay carruurtaada waxay u sahlaysaa inay runta iyaguna kuu sheegaan shan wakhti ku habboon la hadal waa inaad wakhti ku habboon kala hadasho carruurtaada maandooriyaha waxaad ku aadin kartaa markay telefishinka daawanayaan marka ay ka hadlayaan qof ay iskuulka wada dhigtaan ama saaxiibadood lix mar kasta deganaansho muuji marka laga hadlayo maandooriye waa inaad deggan tahay oo aad caqli isticmaasho waana lagama maarmaan waa inaadan ka badbadin waa inaadan ku jeesjeestayn ama qudbo ku daalin ilmaha taasi waxay adkayn kartaa inaad mar dambe maandooriye ka wada hadashaan amaba waxaa dhici karta inay diidaan inayba kaala hadlaan arrintaasi toddobo iska ilaali inaad colaad abuurto way adag tahay in dhibaato xal loo helo haddii khilaaf yimaado ama isku horimaad haddii isku horimaad dhaco jooji hadalka isu soo noqda markii labadiinnuba aad degtaan siddeed wada hadalka sii wad markaad ka wada hadasheen maandooriye waa lagama maarmaan inaad mar kale ka hadashaan haddana kala hadal carruurtaada maandooriyaha inta ay yar yihiin mar kastana diyaar u noqo inaad kala hadasho carruurtaada maandooriyaha sagaal waa inaad xad cad u goyso carruurta kala hadal kulana heshii waxay samayn lahaayeen carruurtaadu haddii ay joogaan meel maandooriye lagu hayo tusaale ahaan u sheeg inaad mar kasta diyaar u tahay inaad ka soo qaaddo hadday u baahdaan saacad kastaba ha noqotee waana inaad u caddayso inaad jeclaan lahayd inaysan weligood tegin ama joogin marka horeba meel maandooriye lagu hayo toban wanaagga mar walba diiradda saar ku dhiirageli inay dareemaan inay qof muhiima yihiin u sheeg inay mudan yihiin in la ixtiraamo iyaguna ay dadka ixtiraamaan waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali